Dafcadii lixaad ayaa ardayda ku qalin-jabiyay madarasada Al-Nuur ee degmada Cilbirad ayaa loonqowday iyo xafladaasi heer sare ee lan agaasimiya taaseytoo laka abaalmariyay ardayda dhammaysatay culumta diiniga islaamka iyo fiqiga xafladun iyo waliba ku qeyb galaya culummada degmada waalidiin arday mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada iyo marti sharaf kale oo lagu maamusaya munaasabada mas-uuliyiintii iyo culimmadii meelisay ku hadaleen iyo bogaadiyana dadaalka ardayda iyo kaalinta muhiimka ee madarasada alnuur ee ku qaadayta walbarashada ardayda aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa macallinkana dee dadaal fara badan waan hubaa inuu dadaal badan uu muujiyo de hal qofoo ka dadaal badan inaan la arkaynin waan hubaa muxuu ahaay ardaydu inay ka faa'idaystaan baan faraynaa dhammaan ay ka faa'idaystaan weliba xagga wiilasha ilaahay ha barakeeyaan leenahay culimada iyo dugsiyada iyo dhammaan iyo madarisooyinka allah ha barakeeyo diinta islaamka allah fanulxadiid iyo fanulfiqi iyo yacnaha waxaa weeye fanigii asagana maaragtay tacliintaba isku dardar ilaa shan iyo toban kitaaba calaa arday laga dhegeysta oo korka ay ka hayaan laf iyo laqmaba balse hadda ilmihii wuxuu rabaa asaga waa iska sebi boqolaal ilmoodoo walaaladii oo la dhashay uu kubid ciyaari buu markuu xaafadda ka soo baxayuu arkaa haddii aabba hore u socodhaha iyo uusan arkin oo markaasi nacamkiisu afar iyo labaatanka saacba ay nagu qulqulayaan sida roobkii ilaahay subxaanahu watacaala nicmada in looga mahadceliyana asagaa maaragtay yaa noo ammaanay waana arrin sharci ah oo qur-aankeena maaragtay kariimka ilaahay uu noogu caddeeyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi lain shakartum la asiidannakum haddii aad iga mahadcelisaan wixii nicamahu aan insiinayo waan idiinsii kordhinhayaa buuhi allah subxaanahu watacaala walain kafartum inaa cadaabin la shadiid buuhi middaa cagsigeenna haddii aad iska kufridaan oo nicmadii aad maaragtay ka mahadcelin weydaan ama aad hilmaantaanna dee aniga cadaabkii buu daran yahay buuhi ilaahi subxaanahu watacaala wax aniga maaragtay kufrigiinna uu iga taraya ma laha idinkun baa ka shallaayaya marka waxaa weeye isu imaatankani waa kii ayaantii dhoweyn ayuu daba socdaa waxaa weeye waa arda kitaab ugu dhammaaday ayaa khatimkiisii iyo xafgalayntiisii ayaan iskugu imaannay dee diinka maaragtay in laiskugu imaado oo la tacliimiyana waa arrin sharci ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waman yucadimu shacaa'irallaahi fa innaha min taqwal qulub marka tani waxay ka mid tahay min baabi tacdiimi shacaa'irillaahi ilaahay shacaa'irkiisa oo la weyneeyo baabkeedin way soo gelaysaa inay diinka iyo maaragtay calaamadihiisa kor loo soo qaado waa arrin maaragtay aad iyo aad u wanaagsan marka in wax la bartaa dee diinta inoo sheegayso cilmigu faa'iidooyin ku lehayna de waa laga dhegsan yahay dadin kale dadka ruux markuu nicmadu ku jira asagu ma gartee ruuxa bannaanka ka joogaa nicmada garta marka dadka waalidiinta iyo dadkan dhalay waxaa la rabaa inaan ilmaha la iska sii daynin ruuxa dee aqliga oo asagu ruux weyn asagaa waxbarashada soo doontay asagaas gar laakiin ciyaalkan quruxda badan ee sidan u soo labisana meeshu ay diin keentay waxaa la rabaa ruuxa waalidkaa inuu ku farxo ciddii maaragtay wax bartayna uu ixtiraamo mansilada la geeyeyna uu ogaado marka dadka waalidiinta waxaa la rabaa inay mansilada ciyaalkooda ay marayaan ay ogaadaan waxbarashada heerkooda ay marayaan ay ogaadaan ciddii wax bartay ay ixtiraamaan wuxuu waa diin sheekhi baraayi baa fadhiya sheekhi baraayi sheekhi sii baray baa fadhiya waa wax diinoo musalsal mar waxaan dhihi lahaa waalidiintii carruurtan dhashay iimooyin arrintu arrin maaragtay iska sahlanay ciddii wax baraysi ayaga baa ka war waalidiintunya weliba iyo muujiyayana farxad iyo mahadnaga iyo nhayanga maamulka madarasada iyo macalimiinta meelasay ka shaqeeyanga iyo ona sheegay in ardayda iyo helanga tarbiya aqoonga ka dhisanga diinta suuban ee islaamka